barakacayaasha kunalkan badar ee magaalada kismaayo ayaa waxay wajahayaan duruufo dhaqaale xili ciidulfidriga ay saacado kooban ay ka harsan tahay waalidiinta kunalkan badar ayaa waxa aysan awoodin inay carruurtooda u helaan waxay ku ciidsadaan waxayna muxsiniinta ay ka codsadeen in laga farxiyo maalinta ciidda cidi maxamed aadan waa guddoomiyaha kaan badar wuxuuna warbaahinta uga warbixiyey xaaladda nololeed ay ku nool yihiin barakacayaasha ciidda waa isku diyaariyeen laakiin dhibaato baa jirta ciidan ciidaha hore oo kale ma aha cayaalka iyo waalidkaa isku dhegan waalidkii waxna ma haayo cayaalkana waa ku dhegan yihiin marka hataa dharkii oo dharka qaar waxaa la soo qaaday ha ay wariirinin harqaankii la keenay hataa lacag lagu qaadaya male ilmahay waalidkaa isku dhegan culeys baa jira ilaahayna hanaga qaadee marka aadaa dhib u jira ciidan gargaar baa u baahan yihiin qaar ahaan dadkii beder waxaan ka codsanayaa kow dowladda jubbaland hay-adaha samafalka dadka oo wax baxsanay inay si gaar ahaan usoo fiiriyaan kaambeder raxma aweys oo ka mid ah barakacayaasha ku nool kaambeder ayaa waxay sheegtay in carruur agoomaha ay ku nool yihiin barakacayaasha iyadoona dowladda iyo hay-adaha ay ka codsatay in laga caawiyo waxa ay carruurta ku ciidaan bulshada kaamka ku nool maasha allah dadkii ilaahay wax siiyey way diyaargadoo inay ciidaan laakiin ilmo oo hadda hadda xilidaa lagu jiro wax haysanaa jirto awoomanaa jirto dadoo iska liidsanaa iska jiro marka dadka isku mid maa qaaraa iidaayo iidan qaarna ma iidaayo kaamka waxaa keen waxaa keen shaqo la-aanay keente iyo magaalada iska xirxirana oo waxba ka jirin magaalada haddaa waa la shaqaysana hoogsataa la yahay waa lasoo xamaalin jiray hay-adaha gargaarkan qaaray ee gargaar u fidin jireen waa lasoo ogaanay laakiin waayahan dambe siday barkacyaasha ay u imaadeen oo barkacyaasha lagu warhaaya maahane kaamanka magaalada aad ma lagu warhaayo dadkaas walaahi waxaa u baaqaa dadka isku mid ma aha inay dadkii kale oo masaakiinta kale inay ilgaar ay usoo fiiriyaan waaw dadka ilaahay abuuray dhammaantood ilaahay wax la-aan ma dhigaa qaar le wax haysto qaarna wax ma haysto marka inay usoo fidiyaan bini-aadannimo oo mar walba markii la iida in ay dadka soo dhexgalaan kaamankii ay wareystaan sidii hadday yeeli jireen in ay yeelaan ay sadaqaystaan sadaqadoodana ayagaa u fiican hadday ay baxsadaan ayagaa adduun iyo aaqir kuliiwaan